madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweyne kaas oo uu ku cayimay maalinta doorashada wakiilada iyo degaanka warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa xeerkan madaxweyne uu maanta soo saaray waxaa warbaahinta u akhriyey afhayeenka madaxweynaha somalilan maxamuud wasame jaamac madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta xeer madaxweyne uu soo saaray waxa uu ku meelmariyey cayimaada maalinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo degaanku waxaan u dhignaa xeerka madaxweynuhu sidan xeer madaxweyne xeer namber labayo toban laba kun koob iyo labaatan cayimaada muddada doorashooyinka madaxweynuhu markuu arkay qodobka miya afartanaad faradiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markuu arkay qodobka lixaad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar koob iyo sagaashan laba kun iyo labaatan markuu arkay qoraalka komishinka doorashooyinka qaranka ee ku taariikhaysan lix iyo tobankii bishii koowaad laba kun koob iyo toban ujeedadiisuna tahay cayimaada doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee laba kun koob iyo labaatan markuu arkay go-aanka golaha guurtida ee sumadiisu tahay kuna taariikhaysan bishii labaad bisha labaad labadeeda laba kun koob iyo labaatan ujeedadiisuna tahay go-aanka dib u eegista mudaxileedka golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan wuxuu go-aamiyey in doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo degaanku ay dalka jamhuuriyadda somalilan ka dhacaan maalinta isniintaa oo ku beegan koob iyo soddonka bisha may xeerka madaxweynaha somalilan uu maanta soo saaray ee ku cayimay maalinta doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka la qabanaya koob iyo soddonka bisha may ayaa sida ku qoran dastuurka somalilan waxa uu ka dambeeyey markii golaha guurtida ee somalilan cod shalay u qaaday islamarkaana taageeray maalintii hore ay u soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee somalilan inay ku qabanayaan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada somalilan oo ah koob iyo soddonka bisha may sanadkan laba kun iyo koob iyo labaatan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa